maxkamad ku taalla magaalada garoowe ayaa xukunno culus ku riday afar iyo toban qof oo la sheegay inay ka qaybgelayaan shirka maamul samaynta gobollada dhexe kuwaasi oo lagu eedeeyey qarandumisnimo sida maxkamaddu ay hadalka u dhigtay saddex ka mid a dadkaasi ayaa lagu xukumay ugu yaraan shan iyo labaatan sano ilaa xabsi daa'im halka koob iyo toban kalena lagu xukumay min toban sano ilaa shan iyo labaatan sano xadhig ah dadkan ayaa la xukumay iyaga oo maqan warbixin arrintaa kusaabsan waxaa inoo haya nuux muuse birjeeb xafiiska xeer ilaalinta guud ee dowladda puntland ayaa horgeysay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal magacyada qoraal eedeyn ay ku xusan yihiin afar iyo toban eedeysanayaal dhammaantoodna maqan kuwaasoo lagu soo eedeeyey qarandumis iyagoo ka qaybgalaya shirka magaalada cadaado ee maamul sameynta gobolada dhexe dadka lasoo eedeeyey ayaa qaybtood xilal ka soo qabtay puntland kuwa waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada kuwana waxay ka mid ahaayeen xukuumaddii cadda muuse iyo kuwo ka mid ahaa hay-adda p i eda qaybteeda baarista dembiyada ee puntland xeerlaaliyo ku-xigeenka guud ee puntland maxamed xareed faarax ayaa maxkamadda horgeeyey in dadka la soo eedeeyey ay galeen dembiga lagu soo eedeynayo oo ah qarandumis maxkamadda waxaanu ka hor caddeennay in laba qayb ay kala ahaayeen eedeysanayaasha iyaga ayna galeen dembigaas khaa'imul waddanka ah khiyaamo qaran ah waxaannu hor keennay videow waxaannu hor keennay hay-adihii baarista saraakiishii ugu sarraysay oy maxkamaddu wareysatay dhaarisayna intaa kadib maxkamadda sharafta leh waxaannu ka codsanaynaa eedaysanaha koowaad ee la yidhaahdo cabdiweli muuse shire eedaysanaha labaad cabdirasaaq ismaaciil xasan eedaysanaha saddexaad cabdisalaan cabdiqaadir sheekhdoon inay midkiiba ku xukunto shan iyo labaatan sano ilaa iyo xabsi daa'im eedaysanayaasha kale ah eedeysanaha afraad cabdikariin cumar eedeysanaha shanaad cali cigaal eedeysanaha lixaad warsame qolofey eedeysanaha toddobaad xasan garabey eedeysanaha sideedaad deeq maxamed eedeysanaha sagaalaad axmed barre eedeysanaha tobnaad cadooyo aadan eedeysanaha kow iyo tobnaad xuseen kuluc eedeysanaha labaiyo tobnaad jaamac maxamed eedeysanaha saddexiyo tobnaad cabdirashiid maxamed eedeysanaha afariyo tobnaad jaamac maxamed axmed sandaqad intaasoo eedaysane waxaannu maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay midkiiba ku xukunto toban ilaa shan iyo labaatan sano kadib guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal axmed salaad maxamed ayaa ku dhawaaqay xukun ragga la soo eedeeyey oo saddex ka mid a lagu xukumay xabsi daa'in iyagoo maqanayaal ah aslan dowladda puntland waa dowlad soomaaliyeed oo ka mida dowladda federaalka ee soomaaliya wax kasta oo wuxu dhimayo sharafteeda magaceeda xuduudeeda ammaankeeda dowladdu waxay ka leedahay nidaam iyo xeer qabanaya qofkii ku xadgudba inta sidaa daraaddeed maxkamaddu markay dhegaysatay doodda xeerlaalinta markay dhegaysatay markhaantiyaasha xafiiska xeerlaalintu maxkamadda hor keenay saraakiisha ciidanka baarista dembiyada dowladda markay ku qanacday sawirkii videoga ahaa ee loogugu soo dhaweynayey nimankaas ugu sarreeya saddexda ah oo kalea cabdiweli muuse shire cabdirasaaq ismaaciil xasan darwiish cabdisalaan cabdilqaadir sheekh doon ay soo dhaweynayaan nabadoonno suldaamo niman mas-uuliyiina oo ka tirsan maamulka asxiban iyo xaab iyaguna ay hadleen ku qanceen ayna u sheegeen inay bariga iyo waqooyiga gobolka mudug ay ka socdaan ugana qaybgelayaan shirka islamarkaana ay imaanayaan ergo ka socota intaa dowladda puntland goboladeeda saas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdiweli muuse shire cabdirasaaq ismaaciil xasan darwiish iyo cabdisalaan cabdi sheekh doon midkiiba
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda wuxuu min toban sano ku xukumay kow iyo toban ka mid a ragga la soo eedeeyey xabsigaasoo uga bilaabanaya sida maxkamadda laga horsheegay maalinta lasoo qabto laga soo bilaabo cabdikariim cumar ismaaciil cali cigaal afgaab warsame qolofey shiddo deeq maxamuud kaanso maxamed bare nuunuule cadooye aadan xasan cadde xuseen kuluc maxamuud jaamac maxamed axmed cabdirashiid maxamed xirs cabdirashiid maxamed xirs jaamac maxamed axmed sandaqad doonaayo waxaa maxkamaddu ku xukuntay midkiiba toban sano oo xariga maadaama iyagu ay ciidanka hay-ada ammaanku sheegeen inay yihiin dadkii ku raacay fikradda saddexdaa nin waxaa looga digaya marka dadka dowladda puntland xuduudeeda ku jira cid kasta oo qabata shir ka qayb qaadata waxyaala kala goynaya dowladda puntland baabi'inaya xuduudaheeda ina in sidaasoo kale loo ciqaabi karo maxkamadduna waa xiranta wabillahi tawfiiq saxaafadda ayaa xeerlaalyaha guud ee puntland maxamuud xasan aw cismaan weydiisay waxa ay ku kala duwan yihiin dadka ujaga doonanaya somalilan ee haddana dib u soo noqonaya iyo kuwa maanta la xukumay annagu dad puntland dambi ka galay oo qarannimada puntland ka galay oo xuduudaheeda inkiray oo beeniyey cid garwa kumaana soo dhoweyn ninkii qofka horta dembi waa geli karaa sidiisaba ama nin kastaba ha noqdee laakiin ninkii ka soo noqda dembiga ilaahay baaba addoomihiisa u dambi dhaafa laakiin ninkii ka soo noqda oo dembiga oo galay ka yimaada ilaahay abuurtay baaba u dambi dhaafa annagu marka qofkii faldembiyeed marka uu galay oo horey u galay hadduu yidhaahdo waan ka soo noqday annagu sababan ha u dabagallo ee hadda nooma muuqato waa markii labaad oo ay maxkamad puntland ku taal xukun ku rido rag loo haysto arrimo siyaasadeed iyadoo horey loo xukumay iyagoo dalka ka maqan siyaasiyiin ku dhawaaqay maamul lagu magacaabo raascaseer lagana hirgelinayay bariga fog ee puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhinaca kalena waxaa xukunka puntland dadka ay ku riday ka mid ah cabdi weli muuse shire dhamuuke oo horey uga mid ahaa xildhibaanadii puntland haatanna hogaaminaya ergada mudug ee ka socota mudug ee saddex iyo tobanka xubnooda wuxuuna sharci darro ku tilmaamay in xabsi daa'in lagu xukumay isaga sidoo kalena la xukumay dadkii isaga la socday ee soo raacay isagoo difaaca ka mid noqonshiyaha maamulka loo dhisayo gobolada mudug iyo galguduud haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaanan weydiiyey ugu horreyntii siduu u arko xukunka lagu riday ee iyo eedeynta puntland ay u soo jeedisay sida aan u arka aniga maanta xabsi daa'in in laygu xukumay aad iyo aad baan usoo dhaweynaya waa ku faraxsanahay waayo wax aanu lix iyo toban sana qirsanaynay baa maanta banaanka usoo baxay oo ah xukun qabiileedka ka jira mandaqadaas in maanta banaanka lasoo dhigay kadib markii sideedii janawari odayaal ku jiray waqooyiga magaalada gaalkacyo ay madaxweynaha puntland ka codsadeen in dadka cadaada jira laga soo saaray xukumo kala duwan madaxweynahooda asagoo aan ka fiirsan oo arrintii fuliyey maantana ay dhacday muwaadiniin reer mudug ah oo qarannimada ummadda soomaaliyeed saadinaysa kana dhiibiday qoyska iyo qofka in la yidhaahdo waxaa lagu xukumay xabsi daa'in iyo toban sano oo xariga haddii ay raadiyeen qarannimadii ummadda soomaaliyeed sida uu qabo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ee ah labadii gobol ee islaami karta inay wax isku darsato maamula samaysato ee aysan ahayn in laba qabiil iyo wixii ka badan wax isku darsan karaan waa tahay adigu waxaad horey u ahayd xildhibaan haatan waxaad joogtaa magaalada cadaado maxaad halkan ka soo doontay yaase kugu wehelinayo socdaalkaagan anigu xildhibaan waa runta shantii sano xukuumadda cabdiraxmaan sheekh maxamed sheekh maxamuud waxaan ahaa xildhibaan sanadkii afraad markii la koronsaday waad la socotaa waxaanu isku qabanay sanadkaasna lama dooran afar sanaa nala doortay kadibna waa kaga tegay xubinnimadii aan hayay maanta waxaa timid in dowladdii puntland uu la wareegay doctor cabdiweli maxamed caligaas oo nooga yimid dhinacaas iyo waddanka hadda adigu aad ku nooshahay oo dimuqraadiyadda la yidhaaho waddanka ugu horeeya adduunka uuna ballan qaaday inuu dalkan kusoo dabaalayo dimuqraadiyad dadkana ay si xora u tashan karaan fikirkoodana u dhiiban karaan wuxuu ballan qaaday markii uu la wareegayo xukunka ee xafladda caleemasaaka loo samay inuu la wareegay dowlad kaama dhinac amni dhinac dhaqaale iyo dhinac maamul oo adduunka iyo dalkaba madax ku leh markii maanta dowladda federaalku soo jeedisay in gobollada sida isu raaci karaan la isu raaciyo oo ah labadii gobol oo darisa oo maamul wada samaysan kara inay wada samaysato waxaanu go-aansanay maadaama puntland ay ka kooban tahay laba gobol oo waaweyn oo nugaal iyo bari ah intii calaalka ka ahayd gobolka mudug oo waqooyiga xigtay ayadoo isku dhan oo mudug ah inaanu galguduud maamul la samaysano waxaana igu weeliya ergada saddex iyo tobanka xubnood oo maanta ku sugan cadaado waa tahay puntland horey waxay u sheegtay inaysan aqoonsanayn maamul loo sameeyo ama lagu daro galguduud marka haddii adigu aad sidaad sheegtay ka socoto mudug puntlandna ay sheegtay inaysan aqoonsanayn maamul mudug iyo galguduud oo isu tegay qaramada midoobey horey u sheegtay deegaanada loo sameynayo maamulka inaysan hoos imaaneyn puntland dhinaca kale ama iyada aysan qusaynin adigu deegaanadeed si rasmiya uga socota oo maamulkaasi aad u matalaysaa ee dadkaaga annagu waxaanu ka soconnaa deegaanka mudug oo isku kooban aan waqooyi iyo koonfur lahayn qaramada midoobay midowda yurub midowda africa dilka dowladda federaalka iyo maamulada goboladan ka jira waxay amar ku saxiixeen in labada gobol ee midowgeeda guduud loo samaynayo maamul dhamaystiran qaylo yeertay kadib oo garowa afar iyo tobankii oktoobar sanadkii taliya laga soo saaray go-aamo waxaa la yidhi waxaa saar laga tumayaa dad xanuunsan oo lagu daweynaya arrintaas taasi marka ma noqonayso go-aanku waa kii hore kaasaana la wada qaatay beesha caalamkuna asay qaadanaysaa dowladda federaalkuna asay qaadanaysaa beelaha degan labada gobol ee murug iyo gurguduudna rabitaankooda hal beeli ma hor istaagi karto waana beesha qotatay hadda ciddii aada dacdaado in xukun degdega laga soo saaro midkaasaana maanta aada dhacay waa tahay mudane saddex iyo tobankii xubnood ee adigu kugu helinayay ee socdaalkaagan ee haatan kula jooga degmada cadaado ee deegaanada hoostaga gobolka muduga ee dhinacan doonaya inuu maamulka la samaysto yaa la xukumay yaasan la xukumin adiga garta yaa kaloo xukunka puntland ay soo saartay maanta lagu riday hadda hadda hadda inta joogta cadaado oo la xukumay waxa weeye saddex nin baan ku joognaa oo ah aniga oo ah ex xildhibaan cabduuli muuse shire dhamuuke lieutenant colonel cabdirasaaq ismaaciil xasan darwiish iyo chief caabil sheekh axmed guuleed laba kamid a waxaa ku xukumay xabsi daa'im ninna waxaa lagu xukumay chief caabilkuna wuxuu ku jiraa dadka tobanka sana lagu xukumay waxaan kuu sheegayaa dad intaa ka badan berri iyo saa dambe inay imaan doonaan halkaan oo gobolkii ka imaanaya oo beelihii matalaya haddii shacabka gobolka mudug ku nool oo dhan marka puntland ay xabsi daa'im iyo toban sana ku xukumayso asbuucyada soo socdaa laogaa
cabdiweli muuse shire dhamuuke oo horey uga mid ahaa xildhibaanada puntland haatanna hogaaminaya erge ka socota dhinaca mudug oo saddex iyo toban xubnood gaaraya kana qaybgelaya shirka maamul u sameynta gobolada dhexe ayuu kaasi ah khadka telefoonka ee magaalada cadaado ayuuna igu waramayay